Howlgalkani waxaa loogu dan leeyahay ujeedka waxaa weeye nabadiidka al-shabaab in laga xoreeyo deegaanada hoos yimaada magaalada baardheere ilaahay fadligiisa halka hadda meeshaad arkaysaan oo aan joogno waa tuulada tuulada cali xareed Ee, halkan aad arkaysaan waxaa u yeelay checkpointi ay lacagaha ku qaadaan oo islaamka ay ku dhibaateeyaan Ee, al-shabaab ee, waxaa weeye run ahaantii dhagarta markii laga reebo uma barbar dhigi karaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed uma barbar dhigi karaan Ee, waxyaalaha ay tabarta ka doonaan waxaa ka mid ah sida miinooyinka iyo isqarxinta markii laga reebo uma barbar dhigi karaan markay maqleen awoodda militariga xoogga dalka soomaaliyeed ee ururka afartan sagaalaad ee fadhigiisa ee magaalada baardheere ee, way baqadeen way carareen ee adigu meesha ay haysteen oo ay joogeen oo canshuuraha ku qaadi jireen ilaa toban kilomitir ay dhankaas u dhaafeen marka iyagana haddana waan ku raad maqannahay insha allahu tacaala nawaaxiga baardheerena waan ka horeyn doonaa haddii allah wadala ogolaado Ee, howlgalladan ilaa laga cirib tiro ururka al-shabaab gebi ahaan soomaaliya howlgalka wuu soconaya waana howlgal ay ku talagashay dowladda soomaaliya ee, wuuna socon doonaa ilaa laga xoreeyo dalka soomaaliya
Ee, goobahan marka way ku sugnaan jireen markay maqleen in lagu soo baxo ciidanka ilaa shalay dhaqdhaqaaq waxaan sameynay shalay dhoobley baan tagnay ee, buulacolow dalcaadda shanqolow dhammaan waa soo marnay shalay maantana dhinacan kale oo galbeedka magaaladan ka howlgelayna haddii la yidhaahdo ilaa gubadxaar iyo maxaan ku rahdaa jungal ee, cali xareedan dhammaan waan ka howlgeli doonaa leheley haylagaras goobihii ay joogi jireen oo farisimaan u ahaan jiray dhammaan waan tegaynaa haddii ilaaha yidhaahdo Ee, howlgalkaas shalay meelo sidaan oo kale ay lacago baada ugu qaadaan baan tegnay waxaan ku soo qabanay ee, laba askari oo ka tirsan xarakada al-shabaab kuwaasoo kuwii lacagaha u qaadahaya ah oo midna waxaan ka soo qabanay tuulada dergelis oo dhanka xagga magaalada labaatan kilomitir uga beegan bariga midna waxaan ka soo qabanay buulo colow meel la yidhaahdo oo dhanka waqooyiga ah taasoo maxaan ku idhahdaa kuwii joogayna aan ku kala cayrinay waana sii wadaynaa hadduu ilaah yidhahdo ilaa caanoole iyo goobaha kale oo magaalada hoos yimaadana gacantaan ku dhigi doonaa hadduu ilaah yidhahdo